kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tusmada toddobaadka waa toddobaadle ka baxa idaacadda himlo saddex jeer waxaan idinkugu tabinaa qaar ka mid ah warbixinada iyo waraysyada ugu muhiimsan ee toddobaadkan ay baahisay himlo f m daqiiqada uu hawada ku jiri doonana waxaan idinkugu haynaa wallaahi muddo waxay igu qaadatay adiga waa og tahay haddii arday wax aad barinaysa aad tahay amase in iskuul aad barinaysid macalinka kaabgalaas iskoolka hore makaaga dhigaya mooho waxaa arday wanaagsan inaa noqota fasalkaas waa nin oo wanaagsan inaa u noqota waa waa aweys maxamed cusmaan oo ka mid ah xirfadleyda ka shaqaysa garaashka cilad bixinta gaadiidka oo aan waraysi idinkaga hayno meelaha dadka iskugu yimaadaan way badan yihiin maxaa yeelay nolosha binu-aadinka ay taabanaysaa waxaa u horeyso meelaha dadka iskugu yimaadaan kow meelaha suuqyada dadka iskugu yimaadaan waa lagu kulmaa sidee goobaha la isugu yimaado wax looga kororsan karaa xog ayaan idinkaga haynaa bal waxaan dhihi karnaa waxay lafdhabar u yihiin ganacsiga kiisa waaweyn ha ahaado kiisa yaryar ha ahaado dhaqdhaqaaq kasta ee la sameeya marka kaalinta ay ku leeyihiin waxaa noo muuqata inay tahay kaalin weyn oo waraysi ku saabsan kaalinta haweenka ee suuqa shaqada waxaan eegaynaa caqabadaha iyo fursadaha jira xilligan qodobadaas ayaan toddobaadkan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka aniga oo ah cabdiraxmaan maxamed cali ayaa idinla socodsiinaya mar kale ee tusmada toddobaadka waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka in aad barato xirfad kuu gaar ah waa mid kaa dhigaysa inaad maarayso noloshaada iyo tan reerkaadaba inkastoo xirfaduhu kaalin muuqata ka ciyaaraan baahiyaha bulsheed farsamada cilid bixinta gawaarida waa mid ka mid a shaqooyinka asaasiga u ah bulshada sanadihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya waxaa ku soo badanayay adeegsiga mootada loo yaqaan bajaajta magaalada muqdisho oo ah caasimada dalka soomaaliya waxaa kusoo kordhaya goobo lagu dayactiriyo mootooyinka kuwa ay sabab u tahay korarka ku yimid moota bajaajta tani waxay dhallinyaro shaqo la-aan ahaa u noqotay fursad ay kaga bixi karaan shaqo la-aantii in muddo ay haysatay oo maanta qaar waa macallimiin waxbara dhallinyaro kale halka kuwa ayaga ka mid ahna ay ku filan tahay helidda nolol maalmeedkooda haddaba in muddo ah ayay ku qaadatay inuu noqdo xirfad la yaqaan hagaajinta gawaarida maxayse tahay caqabadihii uu wajahayay intuu baranayay xirfaddan weydiimahaas iyo kuwo kale wuxuu maxamed xasan hordhigay aweys maxamed cusmaan juulow oo toban sano ka shaqaynaya howlaha garaashka wallaahi kulley garaash xaaladiisa waa og tahay sida hadda dadkan oo soomaalida ay u badan yihiin waa garaash iyo faryaamo iyo fuundi iyo darowal waa og tahay soomaali xaaladeeda cunuga adoo maanta barto iskuul oo dhameeya dugsi sare waxaa u dambeysa garaash ama fuundi ama faryaamo sidoo kale ama se ahaynin darowal asoo gaari wado waayo anaga garaashkan waa ku shaqaysanaa waa ku xamaalinaa xooggeena ku dhacsanaa maalinkii ana ardaya ahay maalinkii ana shaqada waxaa ku jiraa toban sano waayo ardaya ahay macalinka dhangaweyn waa joogaa howlgab waaye koley anaa garaashka hadda mas-uulka ah waxaan ku shaqeeyaa toban doolar hooyadeydii ilmaheygii aan ku biirtaa wallaahi waxaa ku soo biiray adiga labada kun iyo sagaalkaan kusoo biiray ah dabcan waxbarashaha ku jiray shaqo kalean ku jiray shaqadaas kale waa hamigeyga wuxuu ahay geerish aniga geerishka ciddeedi macnaha dadka dadka qaar miyi ogolaan sidii ninka oo isbereyni oo kale waxay oo wax kale iberaya faryaamo kale geerish faryaamaa ka shaqey jiray marka geerishkaas marka macnaha maku qanacsaneen kadib adiga shaqadahan wallaahi ugu yaraa muddo waxaa raadinaya hal sana camal aa raadinayay sidoo kale garaashka agaarihiisaa ku meelmeereysanaya sidoo kale garaashka iska fadhiisan jiray marka ugu yaraan toban sanaa ku jiraa marka sidii saas uaheed u aheyd marka waa lii ogolaaday inaan ka shaqeeya marka
meeqsana kugu qaatay inaad noqoto qof la aamini karo sidoo kalena meesha hersar ka gaara
wallaahi muddo waxay igu qaadatay adiga waa og tahay haddii arday wax aad barinaysa aad tahay amase in iskuul aad barinaysid macalinka kaabgalaas iskoolka hore makaaga dhigaya mooho waxaa arday wanaagsan inaa noqota fasalkaas waa nin oo wanaagsan inaa u noqota waay waxay igu qaadatay saddex sano
waxyaabihii ugu horreeyay aad samayn jirtay ama qaban jirtay maxaa ka mid ah markii ugu horreysay aad halkan kusoo biiraysa
okay markaan kusoo biirayay wallaahi shaqada aada iyo aada u adkeyd waxaa leeyahay isaga aniga garish geerishka waa u baahnaa waayo cunug oo anaga saaxiib aanaha ka shaqey jiray marka markuu ka shaqeeyo subaxdii wuxuu dhihi jirnayo geerishka ma imaadid kaas xabad ma sheegaayo maalinkii wuxuu qaadan jiray toban kun jilin soomaaliya marka subaxii oo imaan jiray meeshaanuu haaqi jiray marka ninka hal maalin oo geerishkaaga soo horreeyay waa macalinkaaga soo maha marka anaga waa ku soo biiray subaxii macalinka wuxuu dhahay meeshaan haaqitaanka adaa ku qoran sidoo kale bilbilitaanka markaa wax qaladna camal macalinka ul wuxuuna kuduujima siiqa oo farsuunka ninka yaqaana yaqaano iyo fiilada farsuunka iyo fiilada bareega xilligaas feesbaa socotay iyo feekon iyo fiila sheelar aanigula tumi jiray iyo goomaha oo daboolka oo ku xirmaayo sidoo kale waa adiga waa iska dhib badneed kullii macalinkana anaga wuxuuna baray aabihiin labaad waaye xilligaasaan kusoo biirnay noloshaasaan soo marnay marka noloshii horeyna haddaan ka hadalno waxay nolol aada iyo aad iskugu dhib badan aniga hooyadeydii iyo aabaheyga anoo oo laba sano jir ay kala tageen hooyadeyda markaas waa sidii habraha waa taqaanaa ma aho ma laga faalon karo sidii nin haddii oo naag ilmo oo lex oo ilmo caruur amal oo ugu tago inay iid isbixi karto ama inuu nin kale oo guusan karo adigaba waa taqaanaa waa dareemi kartaa dhibaatada meesha imaaneyso waayo qofkan habeen waaye xooga adiga aa leedaha ma heli karto meesha adiga boodis maka boodi karto markaas hooyadeedii aniga waa isoo korisay sida igu soo korisab waa isoo korisay waata runta markaa kaala hadlo aniga hooyadeeda dhabarka isoo xirtay waxaa aniga sameey jiro waa koley waa xaaladaas waa melkaas waa adkeed aseeyaan soo maray waxaan soo maray maxaalaha sige iisheeg dadka oo oo xamaaliga sidoo kale suuqyada oo madax wax kusoo qaaday bariiska iyo aan soo maray waa tahay hadda waxaad samaysaan sida ii muuqata mootooyinka tan iyo waqti dheer ayaad ku jirtay baashaan samayskeeda maxay kaga duwan tahay markaad isbarbari ku samayso shaqooyinka kale isla garaashka ku saabsan gabaarida lagu sameeyo sida homeydi waxyaabaha noocaasa anaga horta midda kaala hadlo homey ma sameyno baawur oo caadiga gaariyada raaxada baawur dhan horta magaciis ma sameyn anaga laakiin bajaaj iyo facebook iyo fecon iyo mootadan gaariga saddex luwaaliyada aan sameynaa sidoo kale dad waxaa jiro oo oo maxaale isaga mootooyinka oo meelaha lagu xerxero oona wacdo oo mootooyinka markay cusub yihiin kartuumiyay kusoo degaan iyagoo isku xerxerina aala diyaariyaa marka dadkaas camalaa jiro aan u shaqeynaa marka dadkaas aan u shaqeynaa macna wax kale uulajeeda kale ma jirto wallaahi waxay ahayd mootooyinka ugu horeysay oo lagu sameeyo mooto bajaaj waa xasuustaa oo baluug oo taargadeed ee tahay m c oo markaas nolol keenay ugu horeysay oo iyadoo oo oo maxaaleey ahayd sida shiineysta kuwa madooda oo basingeed ooleda lagu daraayo markaas induuraan lahaa magaceed bajaaj aa ku qoran laakiinse bajaaj ee dadka u khasaan soomaalida laakiin dadka makaanikada oo wax yaqaano aragtida leh induura u yaqaanaan marka mootadaasaa noogu horeysay oo nolol keeno marka waxaa laga bedelayay bustun aa laga bedelaya maalinkaasa ugu horeysay iyadii waxaa isle marka sidii feesbadii oo kale iyo motorkeed iyada qeybta bustunka iskuimid waa marka waxba ma isdhaamaan taasaa noogu horeysay bajaaj aa sameyno ilaa iyo haddana marka sida markaasaa u bilaabnay shaqadii feesbadii iyo fekonta way yaraatay marka bajaaja wadanka dhan qabsadeen marka intaasoo sanaa bajaaj sameyndoonaa marka
waa tahay farsamada garaashka maxay kaga duwan tahay shaqooyinka kale ee caadiga ah wallaahi waxay kala duwan tahay shaqooyinka caadiga ah wax meel ku og waayo shaqooyinka caadiga hadda kale gurya markaa dhisaysid gurya meeloo ku ogyahay saddex bil ama laba bilaa lagu siinaa kaloo wax kaloo kasoo qaadaa faryaamaha camal shaqadiis meelay ku og tahay waxaan kaloo kasoo qaataa iskuul haddaa aad dhiginaysid iskuulka hooshiisa ama waxbarashadiisa meel ay ku og tahay see usoo socoto dhakhtarnimada iyo garaash dhakhtarnimo iyo geerish iyo injineer waa wax hadda soomaalida u badanyihin laakiine waxaa kaloo kasoo qaadaa matalan hadda waa qabatay waxaa samaysay laamigaa dhisaysaa shaqadiisa meel ay ku og taha moo laakiin garaashkan ilaa iyo ya wuu soconaya ma la dhihi karaad mootaha la joojinaa haddii moota bajaaj la joojiyay dhowlgaadle ma la jooji karo saddex lugaadlee mala jooji karo baabuur mala jooji karo waxaasaa ka xamaalinaa marka anaga saasaa macnaha ilmeyna ku korsanaa dhibaatooyinka ugu badan ee baashaan lagala kulmi karo ee farsamada garaashka maxaa ka mid ah waxaa ka mid eh, walaalow baashaan sida loo sameynaya loo sameynaya mar dab qaldanaa isku dhacay way gubi kartaa mar adiga cunug oo maxaa lalaha asiga oo adiga wax baroosid waxaa kaa daba shaqeynayo marka ama ninkii oo maxaa lalaha asiga waxa uu sameynaysa wuxuu ku leeyahay waa daasanaya baashaan iyo samee madaxoo gaagala waan ogtahay biniaadankan nin walba xoor waaya dhaqsi meeshii inoo imaado ayuu inoo ka tago inuu ku dahamaro marka hal qofna ma loo shaqeyn karo waa ogtahay waxaa waxaa loo baahan yahay ninka inaa qanacsid ummadan dhan inaa qanacsid ummadan dhanna seema ku yihi marka marka dadka oo dhibaatada lagala kulmaya waxa waa dadka khaylinayo oo dhahaya mootooyinka nagala sameeya haddii kale anaga geerashka waa iskaga tegaynaa dadkaasaa marka ugu dhibka badan aa dhibaatada kala kulnaa bis wallaahi een, waxay ka aaminsan yihiin taas inay shaq ahayn ee rafaad tahay laakiin anaga waa shaqo anaga aad iyo aad noo noo noo noo noo horumargelisi maanta nolosha hadda iyo noloshii hore haddaan isku fiiriyo isku mid maahan waayo noloshii hore iyo noloshaan isku mid maahan waayo ma- toogadan waxaa naqatay mas-uul mas-uulna sidiisba adoon ninka ninka ragga adoon nin mas-uul oo naqdo waayo wuxuu- wixii oo walaayad oo la saaray inuu kasoo baxa waayo saas waa marka
Eh, shaqadan ma tahay mid qof waliba uu ku dhiirin karo inuu kusoo biiro Eh, marka loo eego in aad tahay qof sameynayo mootooyinka wax noocaas ah farsamo dhexgalaya
haa dabcan wax fudud waayo waayo hadda dhalinyarta badanaan dadka badanaan way taariibaan maxaa ladhahay asiga haddii wadan yurub ama dal shisheeye hadday tagaan waxaa loo baahan yahay inay shaqeeyaan nin had gurigiis iska jiifo oo lacag loo keenayo ma lahan ninka haddoo yurub tago ama maleysiya haddoo tago ama mareykanka oo tago ama ingiriiska oo tago waxaa loo baahan inoo shaqeysto oo lacag dhididkiis oo shaqeysto maanta haddaa aniga kusii maanta hal doolar hal doolar haddaa kusiiyo beri aa kusiiyo beri dambe aniga waa ku nacaa sax waaye laakiin maanta aa dhididkaaga shaqaysatid waxba makaa halaawaaye anaga meeshaan aan iskaga shaqaysanaa wadan shisheeye xabad ma ugu baahna wadankeeni aa ku dhimanaynaa wallaahi waxay ahayd aniga waa igweyntaa goobtaan xilliga siyaad baraa la furay Een, macalinka hadda anagana macalin waxna soo baray macalin kawinaa jiray oo hadda howlgab naqday oo hadda mashaajid maadin naqday macalinkaasaa jiro hadda cunugiisa anaga hadda waxna baro insha allah
Eh, dabcan eh, waxbarashada halkee ku sintay ma si jeceshahay inaad mar kale ku laabato oo aad dib u bilowdo maadaama waxbarashadu ay ka duwan tahay shaqooyinka kale caadiga ah qof waliba isagoo shaqo ku jiro sidoo kale wax baran kara wou bari karaa laakiin aniga hadda een, isdhahay shaqo hadda inaa ka tagtid ama jaanis aa helayo wax barasho oo subaxdii oo ama gelinka dambaa shaqaynay gelinka horaa aa wax baranay isdhahay waayo shan caruuraa gurigi joogto waxay rataa ilmihii subaxdii markaa kasoo tagtid iyagoo ku oonayo ama iyagoo ku oo jilbaha kaaga dhegana iska soo fujinay gu- garaashka imaanay markaa shaqaysid waxay rabaan habeenkii inaa oo macnaha adiga oo la dhadhiishid oo la baashaashid oo farxad aad tusid jimcihiina waayo jaanis ma u heli kartid cunug wuxuu ku dhahaa meel damaashaad iyo meel waxaa rabnaa oo calaashaan oo raaxo ama meel oo baashaan laa rabnaa cunug marka wuxuu ku leeyahay marka cunuga wuxuu ku leeyahay een, maxaa lalaha asiga aabow maanta inaa waxaa rabnaa oo aniga asla soo baashaalno oo ku leeyahay marka jaaniskaas marka ma isku heli karta marka waxbarasho iyo inaa geerish ka shaqaysa Een, shaqada way badan tahay haddoo kale oo way badan tahay waayo qofka saa ku heshiisiin waayo waayo laakiin waxaa jirta shaqo oo beec u go-onaa jirto marka mafahant haddoo kale beernihii oo kale waxaa loo bedelaa toban doolar qofkii haddii isi jiidiin sideed doolar aa iskugu imaan kartiin waayo ka yar ma lagu samey karo
Eh, ma jirtaa shaqooyin adigoo qabanaya ama ama inta mooto lagu dhiibo oo aad wax ka qaban weyso meel kale loo diro may taas weli mana soo gaarin weli mana soo gaarin waayo anaga bajaaj haddii la dhaho dhankeed waa iskaga filanna wax alaal waxay ku imaado cilad alaal cilday ku timaado tii rabbi ma sheegin laakiin cilad alaal cilday ku timaado oo maanta ma la dhihi karo dadkaas way soo sameeyi waa calaashaan
Eh, qalabka lagu sameeyo farsamadan eh, mootooyinka halkeena ka yimaadaan wallaahi waa soo iibsanaa waayo hadda shirkad oo soo saaraysa soomaaliya maku taalo wadankan kuma taalo waayo anaga hadda waa soo gadanaa kiyaabiyoo kale bukis oo kale kiyaabo amerikaan kashawita amerikaan waayo kiyaabayaasha isteerinka lagu furo kulli waa soo iibsanaa waayo dukaamankaa lagu gadaa markii ugu horreysay aad bilaabaysay ma meelo kale aad u martay inaad muxuu ahaa ka fiirsato mise keli si baraatika u baratay maya xilligaas meelo kale ma u jirin waayo eh, xilligaas qad ma jirin labada kun iyo sagaalkii qad iyo waxaan hadoo jirin zaa-id malow maxaala asiga malow shacsanaynin markaas aniga si baraatig caadiga usoo hab usoo aadnay markaas sidii markaas aan u baranay ahayd
waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo hadda eh, jooga banaanka waxba qaban ama aan shaqaynin waxaad soo martay nolol ka duwan marka loo eego mid waxbarashada caadiga ah maxay tahay rajada aad eh, dadkaasi u dirayso wallaahi rajada dadkaas aan u diraa waxay tahay dhallinyaradaas waa wiilal oo walaalahayga ah n wadanka malaga waaysan meelo wax laga barto iyo meelo laga shaqaysto me- wadanka meelo badan oo leeyahay sidoo kale geerasho oo leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay caafimaad sidoo kale wuxuu leeyahay meelo oo guryo la dhisayo xoogood inay xamaastaan aa u rajaynaa walaalahayga
waa tahay eh, dabcan hadda waxaad ii sheegtay in aad eh, in badan ah, muddo badan kusoo dhex jirtay eh, baashan hamigaad ka leedahay halkuu gaarsiisan yahay wallaahi hamigan kaleeyahay wuxuu gaarsiisan yahay aniga ilmahayga hadda kan ugu yar waaye dugsiley waaye wuxuu jiraa siddeed sano kaas markuu dugsigu qur-aan ka dhameeyo oo iskoolka dugsi dhexe oo gaaro waxaan rajeynayaa inuu inta kusoo biiro asagoo toban jir ama asagoo toban iyo labo jir ah oo shaqadan in si sida loo fahansiiyo asigana oo sii dhaxlo aan rajeynaa wallaahi een, caruur laba qoysaa laga biilaa iyo wixii kale oo meel la dhigayo guri kiro dubaaliskara waa koronto iyo biil iyo cunuga ah dugsiga macalinka dugsiga ee, bishii lacag warbaa cunugaa xanuunsadaa lagu dhihi karaa marka aniga qoyskaygii anaga waa nagu filantaha wayna shaafisaa meeshaan
ma jirtaa in eh, dibadda ama gobollada kale aad um, safaro u tagtaan oo eh, dadka kale ay idin wacdaan haa way jiraan dad badan oo anaga awgeyno een, mootooyin oo inta loogu sameeyo iyo dad badan xagga loogu tago sidoo kale kismaayo oo kale een, dad ba- baa jiro oo mootooyin loo sameeyo baydhabo oo kale sidoo kale beled xaab oo kale waa badan yihiin dadka een, gobollo badanaa jiro waddan ma ku dhaha laakiin gobollo badanaa jiro oo anaga aan u tagno farsamo oo anaga nagala wacdo oo nin mootooyin oo leh aa jiro oo feekoonyadan lix xab ama toban xab iska leh oo afar xab ama shan xab fadhiisanayso oo gaariraacaaga iyo soo raacaaga iyo khadadaada iyo quraacda ilmaha biilkood asiga oo dhiibaayo iyo farsamada gogooni tahay dadkaas camal aa u baxnaa anaga
Eh, xarumaha loo gaarka yeelay ee farsamada mootooyinka muqdisho ma ku badan yihiin mise xarumo gaaraa jira wallaahi way ku badan yihiin dad oo ugaar u tahay way jiraan laakiin hadda cunug walba oon oo garaash oo waxyar ka fahmay meeloo iska furtay sidoo kale bajaajka ciladaheedii oo kale waxyaroo ka fahamsaya meeloo iska furtay mootadii oo fahmi waayey intaa loo soo diraa marka anagaa farsameen
mootada ma tahay eh, mid qof weliba uu ku dhiirin karo inuu si fudud wax u farsameeyo haa aa dabcan way tahay wuu fahmi karaa si fudud ayuu u fahmi karaa waayo qofka qalbigiisa haddii oo hadda meesha hami u leedahay cid kaa celi karta maanta ma lahan malkelmood lee kaa celi karo qofka haddii maanta oo hamigiis oo hamigiis oo ku dheehan tahay inuu wax barto oo farsamada mootada oo barto wuu fahmi karaa taasaa rajeynaa Eh, mootooyinka waxaa dhacda xilliyada eh, roobka u jiroo kale inay hallaabaan maxaa ciladaasi u sababa Een, waxaa u sabab ah sidoo kale biyaha lagu wadaayo bubiinka iyo gandeelooyinkeed mootooyin waxaa jiraan bubiinadood hoos ay yihiin iyo mootooyin bubiinadood kor ay yihiin aa jiraan kuwa badanaa wax halaabo oo damo waxa waaye kuwa bubiinada hoos ay jiraan oo gandeelooyinka biyo ay galaan waaye maa in cilad kale een, ee, matoor maahan
macquul electronics company moodel kastoo elektaroonig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin t v kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen khasaarada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeen oo mowlo ugu maciinay macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul electronics waxaad ka helaysaa faranjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo faranjeerada subernational oo leh damaanad hal sana ah iyo weliba faranjeerada mukeyfyada iyo tviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana ah macquul electronics company wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
tusmada toddobaadka ayaad weli la socotaane in wax la kala kororsado waa mid ahmiyad gaar ah u leh bulshada waxaa jira goobo ay bulshada isugu timaado balse dadku way ku kala duwan yihiin habka la isaga faa'iidaysanayo waxaa jira dad waayo arag ah kuwaasoo noloshaada wax ku kordhin kara inkastoo ay ku xiran tahay hadba sida ay kaaga go'an tahay raadinta xogo ama macluumaad aad danaynayso haddaba maxay ahmiyad gaar ah u leeyihiin bulshada goobaha ay ku kulmaan sidaas ayay tahay in wax lagu kala faa'iidaysto waxaan ka wareysanay ustaad cabdiweli cabdulaahi maxamed bismi illahi alxamdulilah rabbilcaalamiin amaa bacd micnaha haddii la raadiyo oo la saaro meelaha goobaha ay kulmaan dadku ay kulmaan way kala duwan tahay haddii laisku soo duuba waxay noqonaysaa meel walba dad laba ka badan ama saddex iyo wixii ka badan ay ku kulmi karaan suurtagalna u tahay si xor ah inay u sheekaystaan ayaa la yihahdaa meel laiskugu yimaado intaasa lagu soo koobi karaa haddii si caadi loo soo koobo goobahaas ilaa intee ay la egyihiin meelaha dadka iskugu yimaadaan way badan yihiin maxaa leeya nolosha binu-aadinka ay taabanaysaa waxaa u horeyso meelaha dadka iskugu yimaadaan kow meelaha suuqyada dadka iskugu yimaadaan waa lagu kulmaa waxaa la iskugu yimaadaa meelaha waxbarashada dadku ay kulmaan ardayda dadka hadday jaamacad tahay hadday iskuul tahay waa la iskugu yimaadaa meelaha dadka kulmaan waxaa ka mid a meelaha cilmiga laga akhrista ee masaajidada meelaha dugsiyada qur-aanka meelaha xalaqaadka wax lagu barto meelaha dadka ugu isku yimaadaan waxaa ka mid ah hadda ugu badan ee dadkeena soomaalida aada u garanay meelaha fadhi kudirarada oo maqaayadaha shaha laga cabo oo kale ah waa meesha hadda ugu badan ee markaad maqasho meela lagu kulmay lagu dhahayo meelaha dhaqanka soomaaliya soo jireenka la iskugu imaan jirin waxaa ka mid ah marka odayaasha indhergaratada reerka ama qoysaska ama dhib dhaco ama laga hadlayo arrin qaraabo ah waxaa lagu kulmaa meelaha geedaha hoostooda inkastoo hadda magaalo markii la joogo ee guryo iyo meelo ay bedeshay marka waxaa la dhihi karaa marka kal haddii la yidhaahda imise meel waayo lama tirin karo laakiin waa meel walba ee dadi iskugu imaan karaan ujeedo kala duwanna ay qof walbay leeyihiin hadday ganacsato tahay ganacsada iskugu imaanayo hadday dhallinyaro tahay dhallinyarada iskugu imaanayo hadday odaya xaaji tahay odayaala iskugu imaanayo hadday fadhi kudir yihiin reer fadhi kudir la iskugu imaanayo meelo badan xataa meelaha cilaansaarka waa kamid oo la iskugu imaadaa gabdhaha iskugu yimaada waatahay ma jiraan wax carqalada ah oo lagala kulmi karo xagga badqab
waa jirtaa wax lagala kulmi kara maxaa yeelay awal saas maahan jira laakiin hadda meelaha lagu kulmo waa meelaha u khatarsan markii loo eego xilligan maanta aan ku sugannahay maxaa yeele xilliyadii hore meelaha lagu kulmo dadku waxbay ka faa'iidi jireen ama waxaa ka sheegeen ama wax kheyr iyo shar waxay noqoto waa iska badqabku iska markaas waa yaraa laakiin hadda badqabta uma badno dadka maxaa yeele hadda meelaha lagu kulmo waa meelaha u khatar badan saa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa dadka meelaha laga fogaado laiskugu imaanayo dadku iskuma imaadaan cabsi jirta awgeed laakiin waxaa la dhihi karaa meelaha laiskugu yimaado badqab badan kama jirto dhibaatooyinka aaday u badan yihiin haddii aan midii laba tusaale usoo qaadano ma ka mid tahay in dadka ay is afgaaraan iyadoo dhibaato weyn aysan imaan dabadeedna saa uu dagaal ku dhex yimaado haa meelaha badqab meelaha laiskugu yimaado waxyaalaha ka imaada wax u horey waxaa kamid ah ismaandhaaf waa la ismaandhaafayaa waxaad arkaysaa badanaaba dadkii oo sheekeysanaya sheekada ay ka halaaweyso waxaa yeelaysa xilliga firaaqada ay waqtigooda ku luminayaan meelaha fadhi kudirada waxaa arkaysaa dad isdilayo xataa marka qaar dhimasho ayay sababtaa meelaha dad dhallinyarada isku imaan ku sheekaysanayaan waa la isku dagaalaa meelaha ilmaha booni ku ciyaarayaan ay isku imaadaan maalin walba markaad aragta caruurta waxaad maqlaysa hebel wuu dhaawacmay log buu ka jabay marka waxaa ismaandhaafka wuxuu keenayaa akhiiran qofka in jirkiisa saameyn ay ku yeelato ama naftiisaba laga yaabo mararka qaar inay saameyn ku yeelato meesha ka baxo marka dhibaatooyin aada u badanna mararka qaar way ka dhacaan
waataa waxaad soo hadal qaaday midda waqti luminta ah marka aan eegno waqtiga luminta ee ku baxaa meelaha sida caadiga laiskugu yimaado sidee ayay ku tahay meelaha oo kale marka waqti badan la joogo waxay tahay waa wax macno daro ah maxaa yeelay shareecada ilaahi subxaana wa tacaalana aada ay uga hadashay dadku markay meel iskugu yimaadaan waxaa xaqiiq ah waa meelaha oo dadka ay fariistaan aan ka wadaa ama jid ha fariisteen ama meel kale ha fariisteene waxyaalo badan yaa ka dhaco oo waxaa ka mid waxyaalaha u horey ka imaanaya horta kalaam laqwi waxaa la yihahda ama hadal macno daro ah yaa marka qaar la isdhaafsanayaa waxaa lagu mashquulayaa waxyaalo aan jirjirin ilaah subxaana wa tacala qur-aan wuxuu leeyahay waaladiina hum cani laqwi mucriduun sida la raba waxaa waaye dadku inay laqwi waxyaalahan ka fogaadaan meelaha laisku imaada laakiin laqwi waa sahlan yahay si fudud yaa loo suubin karaa sidoo kale meelaha laisku yimaado waxyaalaha ka dhalanaya waqti la-aanta waxaa ka mid ah qofka waqtigiisa oo meesha ku lumo qofka waqtigiisa meesha ayuu ku lumayaa waqtigaasna waxaa la rabaa qofku inuu ka faa-iideysto mar walba oo kheyr iyo wanaag lawka faa-iistaa la rabaa iyo waxyaalo kale sal slm xadiisu maruu ka hadlaya wuxuu leeyahay qoom meel ma fariistaan majlis ilaa ilaahay subxaana watacaala inay xusayaan nabigan ay ku salayaan haddii intaas la waayo musiibo ayay ku ahaanaysaa ay dhibaata ilaahay subxaana watacaala hadduu raba u dambi dhaafi hadduu rabana waa cadaabi marka dadkoo dhan meel isku imaadaan khayrkooda iyo shartooda waxa badnaanayo dhanka kala badnaanayo maxaayl waxaa lagu mashquulayaa hebel maxaa la yiri iyo maxaa la dhahay iyo maxaa kiila waqaala taas ayaa keenaysa firaaqadana keenayso waa tahay waa xagga saameynta ee waqtiga inaan si wanaagsan loo luminin ah ma jiraan wax uu qofka ka kororsan karo adoo u eegaya bulsho ahaan meelaha annaga aan ku kulanno xitaa hadday gawaarida noqoto haa mararka qaar meelaha lagu kulmo kalimaad iyo xigma laga faa-iidaysta dadka isku mid ma aha inkastoo faa-iidada ay yartahay laakiin haddana xigmooyin ayaa laga faa-iideey ayaa laga faa-iidaa sidaad aa sheegta oo kale meelaha baabuurta ah markaad saaran tahay waxaad waxaad mar qaar waxaad dhegeysani waxaad waxaad waxaad maqlaysaa hadal oo xigmo ah wax kuu tara adiga oo weligeed aadan maqlin aniga markaan gawaarida raaca waxaan iska jeclay in aad fadhiiso dadka odayaasha oo kale dadka da-da ah hadaladooda waa hadallo aad xigmo iyo wax aad ka faa-iideyso marka wax badan waa laga helaa mathalan meel maxaa yeele sal slam xadiisa wuxuu ah xikmatu waxaa waaye qofka muuminka ah xikmo walba way ka maqan tahay meel alla meeshu arko asaga xaqula inuu qaato marka waxyaalo waa laga faa-iidaa mathalan haddaad booqato meelaha dadka isku imaadaan waxyaalo badan yaa laga faa-iidaa xataa dadka waa waalan mararka qaar xigmooyin laga faa-iidaa waa dadka ugu xigmo badan mararka qaar markaa fiiriso marka waa la dhihi karaa meelaha laiskugu yimaado wax faa-iidana way leeyihiin khasaarada ha badnaata hadday rabtee waa tahay dulqaad ceenkeeya ayay u baahan tahay xaqiiqdii su-aal aada u muhiimsan waayo meelaha laiskugu yimaado dulqaad intay leeg u baahantah waxaa la dhihi karaa waxay u baahan tahay dulqaad aada iyo aada u badan maxaa yeelay qofka bimuslimkaa waxaa la rabaa meelaha uu fadhiisanayo haddaan shareecada ilaahay meelihii ay ka digtay waayo in la fadhiisto laiskugu yimaado uunan u hogaansami karin aada baa dhibaato badan ayaa ka dhaco inuunan qof xamanin inuusan qof marjid mara cowradiisa fiirinin inuu waxaas dhan uu suubinayo inuu iska fiiriyo hadduunan suubin karin marka waxaa la rabaa inuu ka joogaa la rabaa marka waxaa la dhihi karaa waa meel aada u dhib badan qofka intuu iska ilaalin karo intuuna iska ilaalin karin waxaa badan intuuna iska ilaalin karin marka ilaan qofku waa binu-aadin ah dadka u tagaysa waa dad binu-aadin waayo say kuula sheekeynayan waxaa laga yaabaa inay kula galaan meela aan habboonayn qof wax laga sheegay hebel ma aragtay hebel shaqada waa laga soo ceyriyey hebel ma arag halsaasaa ku dhacday khasaaradaasa ku dhacday saan waay maxaa le qofka binu-aadinka waxaa waaye shaytaankan waa iska daris mar walbana waxaa waaye naftiisa wax u sheekeynayso marka meelaha khayrka ah fiican meesha u muhiimsan ee anaga shareecadana fartay ee in la taga lagu kulmo waxaa waaye meelaha khayrka u ka jiro gooba khayrka way badan yihiin masaajidada hadaad dad kula kulanta kheyraad kasoo faa-idi haddii meelihii nadawaadka cilmiga iyo waxbarashada waxaad kasoo faa-idi haddaad meelihii lagu sheegay kheyrka loo sheekayso waxbaad ka faa-idi laakiin meel alla meeshii aan kheyrba aan ku fadhigi lahayn waxaa ka imaanayo waa wax dhib badan nin qof binu-aadin u dulqaadan kara naadiri dhif waay qof wax badanaa kasoo gaaray waa tahay ma kamid yihiin meelahaas ilaha dadka laga wacyigelin karo haa waa su-aal aada u fiican waay meelaha dadka laga wacyin gelin karan way tahay weli waxaa la dhihi karaa maadaama ay tahay meel dadka iskugu imaanayaan dadka laga yaabo in laga dhibaateeyo dadka laga yaabo in mashaakil ay kasoo gaarto laga yaabo dadkii meesha iskugu yimi xataa dhexdooda nafsadooda inay dhibaato kasoo gaarto ayaga dhexdooda ayadoo la hadlaayo laga yaabo dadku inay xiqdi iyo balaayo kasoo gaarto sidoo cagsi waxaa la dhihi karaa waa meelaha u muhiimsan dadku in kheyrka laga gaarsiin kara ay tahay marka haddii la taga maalan meelaha fadhi ku-dirarka ah ee dadka inta lala fariisto loo sheego wanaaga loo sheega adduunyada qiimo darada ay leedahay aakhira wanaagga ay leedahay loo sheega dowladnimada loo sheekeeyo kheyrkii wanaagga wuxuu yahay dadka loo tawjiihiyo dhanka wanaagsan waxay noqonaysaa meel wanaagsan ay noqonaysaa marka waxaa la dhihi karaa waa meelaha ugu muhiimsan ee in la sidiirada la saaro ah dadka in laga tawjiihin karo loona loo soo oo dhankii xumaa intee laga soo wado dhankii wanaag loo suubiyo taasina waxay keenaysaa bulshada horumar ay u keenaysaa bulshada hadday ku badato meelaha fadhi ku-dirirka ah oonan wax faa-iido lahayn ee dadka banaha loo goynayo waxay noqonaysaa bulsho dib u dhac iyo ay ka imaato mashaakil fara badan laakiin marka la her dhallinyaro iyo rag iyo dad aqoon-yahaano ah meelaha dadka isku yimaadaan khayrka ka shaqeeyo wanaagga ka shaqeeyo dowladnimada ka shaqeeyo wax walba ka sheekeeyo dadkana tawjiihaadna ay siyaan caam ah waxaa bilaabanaya dadku inay dhanka wanaagga aadaan ee meelihii isku bedesha meela dadka ay khayrka wanaagga ku sheekaystaan taasaa la rabaa marka waxaa la dhihi karaa waa meelaha ugu faa-iido badan la dhihi kara dadka in laga wacyigelin karo marka laga reebo meelaha masaajida laga reebo gunaanadka waxa aad kusoo gabagabeynayso bismillah waxaan kusoo gabagabaynayaa marka ugu dambeysa waxaa waayo dadku markaad aa- dadka axwaashooda markaad aragtay in noloshooda sembery waxay ka subsan tahay waxaa la yidhaahdo inay sheeko ka sheekaystaan markay meel isku yimaadaan hebel waa la furay iyo hebel hebel waxbuu furay iyo hebel eh, ganacsigu ku khasaaray iyo kaas waa inkaharqabay waa la hubaa dadku way soo dhexgeli saas daraaddeed waxaa la rabaa marka qofka muslimka inuu ku dhacayo mukhaalafaad sharciya waxaa la yidhaahdo qur-aan waan kasoo sheekeeyey marka waxyaalaha mukhaalafaadka uu ka dhacaayo haddaan soo koobno ilaa shan qodob aan kusoo koobaynaa kow waxaa ugu horeya waxaa la yidhahdo qofka biniaadinka ah meelaha dadka isku yimaadaan hadduuna iska ilaalin waxa ugu horeeya kow ka dhacaya waxaa kamid a waxaa la yidhaahdo hadal laqwi ah qur-aan aan usoo sheegay aan dhahay ayadda qur-aanka waladiina hum can laqwie mucriduun aan soo dhahay waayo sidoo kale qeyb eh, lambarka labaad markaan aan soo koobno waxaa la dhihi karaa een, waxaa soo arooray goodin ama ama dhiirigelin la dhahayo qofku inuu iskaga taga waxaan qusaynin maxaa la fadhi kudararku wax uu ku keenayo iyo meelaha la fadhiisanayo ma jirto nabi sal slm xadiisa wuxuu leeyahay ina min xusni islaami lmari tarkahuwe maa laa yacnii qofka waxaa muslimka ah waxaa u wanaagsan inuu iskaga tago yaa waxyaalaha aan khusaynin maalaa yacni waxaa waa waxaan yacni aan ahayn inaad iskaga tagtaa fiican Een, waxaa la yidhi eh, qofka binu-aadinka ah mar walba waad aragtay een, wuxuu aada ugu dadaalaa mar walba inuu qof wax ka sheego yaa waayo waa markuu helo qof kale qof wax ka sheegayo hadduu helo qof qof wanaagsan ah wanaaggii u aadi lahaa laakiin hadduu- hadduu hadduu taga meelaha dadka lagu xanto akhiiran wuxuu halaawaya sidaasuu noqonayaa ee ilaahi subxaana wa tacaala mar uu ka hadlaaya dadku hadday meel iskaga ima- hadday meel ku yimaadaan dadku naadire dhif waa inay kheyr ka sheekaystaan ilaah wuxuu leeyahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ilaahay wuxuu le- Eebe- eebweyne subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay laa khayra fii kathiirin min najwaahum sheekadooda iyo kulankooda iyo inay fa- falanqeeyaan wax kheyr badan kuma jiro ilaa hadday kulan uu yahay al amru bisadaqa war sadaqa ha la faro dadka wax la sii ha la wanaajiye ama wanaag wax macruuf ka sheekeynay ama islaax baynanaas laba qofaa isdagaashay dhibaa jiro ha laga hadlo waxaan waxaan intaas ahaynba haddii marba kulan uu yahay qiimo ma keenayo waxaa ka imaanayo dhibaatooyin Ee, waxyaalaha ka dhalanaya waxaa kaloo ka mid ah markaad fiiriso dadka aad ka sheekeen aad markii laga sheekeysanayo ama fadhi kudurada la iska imaado waxyaalaha waxaa kamid a waxa la yidhaahdo qofka qof kale inuu inuu ka sheego been laga sheekaysto ishaacaad waxaas dhan laga sheekeeyo nabi sal slm xadiisa wuxuu leeyahay kafaa bilmari kadiban an yuxaditha bikula ma- bikulli maa samica macnaa qofka waxaa uu filan been inuu ka sheekay wax walba u maqlo walaad maqli automatic waa soo gudbini hadda kor waxaan soo xasuustaa kun sagaal boqol markay ahayd masalan sagaashan iyo sideed cafan laba kun iyo labada meelahaas meel ka dhow ee anagoo dhalinyaro ah ninaa wuxuu yidhi "No, soomaalidu warqaadku aaday u fududahay markaasuu yiri tusaayan tusinayo yiri xaafadaan kasoo baxanay iskoolaan u soconnay waraan sheegaa uu yiri fiiriyo dhayaa oo nimanaa ka hor yimaaday markaasuu yiri "Nin ilaahay u naxariis maxaa dhacaya la dhahay bas sheekhi hebel ah magaciisa ma sheekh sheekh nool waay sheekhi hebel ahaa ilaahay u naxariis hadduu dhintaa la yiri wadnaha istaag kuwa dadkana waxay dhaheen allah ilaahay u naxariisa sheekhina ah adiga warkiis sheegis la qaaday anagoo isgooska bakaaraha gaari saaran gaarigaan raacnay yaa waxaa laga dhaxan leeyahay sheekh hebel waa dhintaa layidhi ilaah u naxariiso yaa sheegaan dhahna markaasaa markaasaa waxaa la yidhi waa meelaha meelanu ku jiraan u dhintay waay ninkii sheegay warka bilaaban uu gaari ula saaranya waxayna la yaab leh waay marka fiir waxaa la rabaa wax walba automatic lagu sheegay inaad qaado dadka u sheekayso kafaa bilmari kadiban waxaa waaye an yuxaditha bikulli mam- eh, waxaa waaye mamaa samica sallam siduu yiri oo kale ee, qodobka afaraad aan kusoo koobi karo waxyaala waxaa ka mid ah ee, taasi marka waxay keenaysaa qofka binu-aadinka inuu cawraadka iyo dadka muslimiinta inuu u baba- u bandhaco oo iyo waxyaalaha meelaha ka liitaan uu ka sheekaysto waxaa la yidhi ee, kathratul kalaamka wuxuu keenaa hadalka badan iyo fudhikudirada macnodarada wuxuu keenaa ilaahi subxaana wataala xuskiisa aan ku jirin waxa la dhahdo qaswatulqalbi uu keenaa qaswatulqalbi maanta haddaa sheekaysta hadasho bada qalbigaa ku madoowaani marka hadalka badan wuxuu ku fiican yahay subxaan allah alxamdulilah iyo khayr wanaag la sheegay kaasuu qalbiga ku dagaa laakiin hadalka macno darada ah qasatulqalbiga keena ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahy faweylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illah markaysid saasaa rabaa sm xadiisa wuxuu ku leeyahay hadda horaan usoo sheegay maa jalasa qowmun majlisan lam yadkuruu fiihi walam yusalluu calaa nabiyihim ilaa kaana calayhim tamara yaa tamarata markii labaad waxaa la yidhi yucni waxaa laga wadaa xusratan wanadaama shalayto inay noqoto
safe hospital dilaa weeyaan cudurradu haddaan deg deg laysaga dabibino durba aan dawo loo helin hadduu cudurku daashado cunnadu ay kaa daadegi weysaa daa'im baa dawahayee dowr qura soo daymo safe hosbital digtooro dulqaad badanoo dadka dabiibkooda ku darajoobay daa'inna darajooyin ku siiyo daqiiqad walbaa bukaanada dul taagan daryeelkooduna loo daayey seef hosbitaal baa loogu dowgalee dadow dur qura soo daymooda dawooyin waxtar loo tayadooda lagu dadaalo cudurradana daciifinayoo kulligood dabar jaraya bukaanadii lala doono darsin uun ka qaataa haddii daa'im dawo ugu daro durba ay ku dawoobi safe hosbital baa idiin diyaariya dadow dowr qura soo daymooda seef hosbital oo si casri ah u howlgala wuxuu idiin samaynayaa qaliinada guud sida qaliinka burooyinka sheellada eernada baabasiirka biijada burooyinka minka brobiyoodka qanjirka kaadihaysta qaliinada cunaha dhagaha sanka iyo daweynta cudurada haweenka safe hosbital wuxuu adeegsanayaa raajo altrason kombyutar iyo shaybaadh casri ah isbitaalku waxa uu leeyahay farmasiyo lagu keediya dawooyin heerkulkooda aad looga taxadaray iyo umuriso heegan ah afar iyo labaatanka saac isbitalka seef waxa uu ku yaalaa degmada warta nabadda gaar ahaan iskooyska carwe iidko kasoo horjeedka masjidka sheekh cabdiljaliil ama beyti wixii faahfaahin intaa dheeri ah kala xiriir taleefon nambar eber lixal lix sagaashan labaatan iyo kow soddon iyo kow eber lixal shan toddobaatan toban iyo sideed siddeetan iyo sideed ama eber lixal lix sagaashan iyo sagaal siddeetan iyo shan toban safe hosbital
waa hagaag haweenka ayaa ah lafdhabarta bulshadu ku taagan tahay dal kasta waxaana ugu wacan taasi kaalintooda muuqata ee dhan walba oo ka mid ah nolosha marka la joogo soomaaliya haweenku waa kuwa lagu hodmo waxay asaas u yihiin dhismaha qoyska barbaarinta carruurta iyagoo mararka qaar u shaqo taga ubadkooda tan iyo burburkii dalka oo ay dhaceen dhibaatooyin badan haweenka soomaaliyeed ayaan keliya noqon hooyooyin ku koobma guryaha waxaana loo teerin karaa arrintan sababo badan oo ay ka mid yihiin aabbaha carruurta oon shaqo haynin xilligan barnaamijka waxbarashada haweenka ayaa meel wanaagsan maraysa in badan oo da'yar gabdha ah ayaa waxbarta waxay tani horseedeen inay fursad ka helaan suuqa shaqada inkastoo ay jiri karaan caqabado badan haddana kaalinta haweenka ee suuqa shaqada waa mid muuqata way jiri karaan shaqooyin badan oo dumarka aysan qaban loona gaar yeelay ragga haddaba waa sidee kaalinta haweenka soomaaliyeed ee suuqa shaqada maxaa lagu qiimay karaa xilligan weydiimaas iyo kuwo kale ayay caaisha nuur aadan hordhigtay shukri xasan cismaan oo ah waayijoog soomaaliyeed
dabcan marka laga hadlaayo kaalin iyo suuqa shaqada marka la leeyahay haweenku een, horta waxaa muhiim ah inaan fahanno haweenku inay yihiin asaaska ama lafdhabarta bulshada mar walbaba bulsho walbana meesha ay ka hormarto waa haweenka oo haweenku hadday yihiin dad dhisan oo maxaa la yidhaahdaa fahamsan wacyiga wadankooda iyo maxaa la yidhaahdaa qiimaha tacliinta ay leedahay iyo shaqada qiimaha ay leedahay intaba waxay noqon karaan een, cidda keliya ee wax badbaadisa ayagoo kaashanaya mar walbaba dhinaca kale ee ragga ah kaalinta marka haweenka markaan niraahno siduu ilaahay subxaana watacaala adduunyadan u abuurayba raggu haweenku way iskaamilaan oo ma ahan dad kala maarmi kara howl kastoo la qabanayana waxay ku fiican tahay cidda ay wada khusaysa inay wada qabsadaan waxaan isleeyahay annaga ka soomaali ahaan markii la fiiriyo een, duruufihii lasoo maray dagaaladii markay dhaceen bacdigeeda ilaa yowmina haadaa suuqa yacni dadka ugu badan ee ka ganacsada waa haweenka marka waxaan dhihi karnaa ganacsiga maanta soomaaliya ay hayso ama ay ku jirto ama dibad ha ahaado ama dal ha ahaado haweenku waxay ka yihiin kaalin mug leh oo la taaban karo oo aan marnaba la dhayalsan karin bal waxaan dhihi karnaa waxay lafdhabar u yihiin ganacsiga kiisa waaweyn ha ahaado kiisa yaryar ha ahaado dhaqdhaqaaq kasta ee la sameeya ee bulshadan iyada ah ee kobac ama horumar u keeni karta oo jiho walbaba ka yimaada marka kaalinta ay ku leeyihiin waxaa noo muuqata inay tahay kaalin weyn oo aan marnaba yacni qarsoomi karin oo aan u baahnayn in baaritaan iyo xowli xoogle inta hadda la saaro la fiiriyo waa wax la dhihi kara allaileh iyadoon statistic la sameynin si caday u muuqataayo wataa kaalintii haweenka ahayd iyo meeshay kasoo baxdaba muuqan karta oo maanta guryihii waxaan aragnaa inay haweenkii ay yihiin wax lagu tiirsan yahay sida aqlabka ah iyadoo ay jiraan inay raggii wada shaqeeyaan laakiin guryo badanoo waxaa arkaysaa waxa lagu tiirsan yahay oo keliya ay haweenka yihiin waa tahay maxaa keenay marka in haweenku marka horeba ay qayb ka ahaadaan suuqa shaqada wallaahi sideedaba haweentu waa qof insaan oo ilaahay abuuray nabiga alei salatu salaam wuxuu leeyahay annisaa u shaqaa'iqu rijaal marka qof kastoo noolna haddee noloshan adduunyada ah la joogo wuxuu ku nool yahay dhaqdhaqaaqiisa iyo siduu isaga wax u kasbado duruufaha dadka iyo dhaqamada ah caalamka marka la yidhaahdo biia kasta way ka gedisan tahay bii'ada kale dhaqankeeda waa suuragal inay isdhadhoweeyaan dhaqamada laakiin sida badan mar walbaba diferensaa jiraaya annaga soomaali ahaan markaan ka hadalno dhaqan ahaan sidai soo jireenka ahayd gabdhuhu mar walbaba dhaqaalaha way ka qayb qaadan jireen mar walbaba yacni kaalintooda reerkana way ka qayb qaadan jireen oo waxaad arkaysaa xilliga miyiga la joogana gabadha inay xoolaha dhinac ka raacdo beertii ay dhinac ka fasho haddii meherad iyo wax uun la samaysanayana ay haweenku dhinacooda ka ahaadaan hadda marka filwaqti raahin markii loo fiiriyo duruufihii yaa waxay keeneen inay haweenkii kaga badnaadaan raggii suuqa sababtoo ah dagaaladii dhacay raggii waxaad u malaysaa in badan in ay ku mashquuleen dagaaladii iyo mashaakilaadkoodii qaar yacni dagaaladii toos u gala ayagii dagaalamaya ayaa qaar waxay noqdeen maamulaya iyo in kaleoo kasoo hartayoo dibadihii aaday iyo in kaleoo fiirsanayso labadii dhinacba aan aadin oo aan tabarhaynin marka nin iyo naag marka la yidhaahdo ama ragga iyo dumarka markaan idhaahno labada dhinac mar walbaba waxaan ognahay nolosha waxaa u jilicsan haweenka oo hooyada waxaa suuragal ah inay wax kastaba u hurto caruurteeda baynamaa ninka ragga ah ay suuragal tahay isagoo wax haysta inay caruurtiisu ay ka qadaan laakiin ma dhacdo haweenka nooca iyada ah marka hooyadu waxay samaynaysaa maadaama ay gurigan iyada ah hooyo tahay oo caruur ay la joogto oo caruur ay haysato mar walbaba waxay ku dadaalaysaa siday yacni ugu raadin lahayd wixii ay cuni lahaayeen ama xiran lahaayeen ama waxbarashadoodii inay meel saarto oo ay la mid noqdaan ilmaha kaleeto ee allaileh la dhihi karo waa asaagooda marka hooyadu mar walbaba waxay dhexda u xiratay inay gaarsiiso caruurteeda meesha ugu sarraysa liajli daalika waxaa keenaysa marka inay dhaqaaqdo oo ay raadiso meel allaaliyo meesha ay wax ka heli karto shaqo allaaliyo shaqadii ay isdhihi karto allaileh waxbaad ka kasban kartaa oo reerkaagana waad kusoo siyaadin kartaa inay hesho gabdhuhu shaqadooda keliya suuq keliya ma noqon iyo ganacsi keliya waxyaabo badan ay ka shaqeeyaan xitaa midii aan shaqayninoo dibadihi aaday waxaa la ogaaday reerka waxa uu ku dhaqan yahay ragga iyo haweenka inay mar walbaba haweenka ay noqdaan oo gabadhii markay tagto inay waalidkeedii walaalaheedii haddii caruur ka tagtay waxaasoo dhan mar walbaba ay aad uga fikirto oo nafteedii waxay u baahan tahay inay inta ka jarto ay reerkii usoo dhiibto baynamaa ay macquul tahay raggii in la waayo ayagii ama aysan soo hadlin ama ay mashquulaan ama ayaga ay danahoodii kale khaaska ahaa ay reeraha kaga mashquulaan
wax walba marka la qabanayo ama la sameynayo waxaa jirto culaysaad lagala kulmo marka maxay tahay aad isleedahay way keeni kartaa ama way kala kulmi karaan oo culays ah haweenka suuqa shaqada
wallaahi culays badanaa jira maxaa yeelay xaaladda wadanka uu ku sugan yahay iyo khaasatan markii lasoo maray falilah alxamdu walminna hadda taxasun badanaa jira oo xagga amniga marka la yiraahdo oo dadka waxaad u malaysaa in maasha allah ay kobceen oo ra'yiyan ay kobceen oo wax la fahmay oo qabyaaladii meel iska dhigay laakiin xaaladihii lasoo maray markii uu qaxii dhacay dagaalkii oo wadankii lagu kala yaacay haweenka xaaladaha murugsan ay ku dhex shaqaynayeen runtii waxay ahayd xaalada yacni aan dhibaatadeeda hadda la soo koobi karin ka sheekeenteeda waxay muujiyeen runtii dhabar adeegay muujiyeen haweenka soomaaliyeed dhinaca iyada marka loo fiiriyo dhibaatada ugu cusleed ee soo martay waxay ahayd xaggii tacliinta iyo xaggii amniga marka la yiraahdo iyo xaggii mas-uuliyaadkii kale ee guriga ka haystay iyada nafsadeeda saddexda iyada ah oo haweentu hadday gurigeeda kasoo tagto yani mas-uuliyad kale inay dayacantaa macquul ah number two waxaan dhihi karnaa haweentii markay suuqa soo aadaysay iyo markay kasii hoyanaysay labadaba waqtiga in yacni amnigeedii uu qalqalgalo oo ay suuragal tahay maanta o dhan waxay soo shaqaysay in laga qaato ay suuragal tahay maxaa la yiraahdaa waxay ku tashanaysay waxaan ahayn inay kasoo baxaan meeshii inuu qarax ka dhaco inay dhibaato ka dhacdo duqayn inay ka dhacdo oo maanta o dhan aysan waxba iibsanin xataa waxyaabo badan oo marka oo dhibaatooyin oo culus ayaa jiray ilaa iyo hadda way jiri kartaa xagga tacliinta marka la yirahdana haweenku waxay u badnaayeen yacni dad aan tacliintii saxda ahayd aan soo wada marin marka iyada marka loo fiiriyo ama xagga maadiga ha ahaado ama diiniga ha ahaadaba keliya hooyo walba waxay ka fikirtay caruurtaada seed yacni u kaabi kartaa u garab istaagi kartaa oo u noqon karaan dad wax soo saar leh oo facooda yacni meel la istaagi kara taasaa marka waxay keentay iyadiioo ay suuragal tahay ganacsiga inaysan waxba ka aqoonin ay suuragal tahay xisaabaadka inaysan waxba ka aqoonin teknolojiyadii la isticmaalayay oo hadda taleefanadan lacagaha laysku weydaarsado oo kaleeto iyo aysan aqoon fiican u lahayn maadaama aysan wax aqriskii iyo qoraalkii aysan ku fiicneen ama luqadihii la isticmaalayay in yacni ganacsigeedii waxyaabo badan oo khasaaraad ah uu keeno maadaama aysan waxyaabahaasoo dhan ku fiicneen dadku aysan akhlaaqiyan dadku dad isku wada toosan aysan ahaynoo maxaa la yirahdaa qofku wax kaa iibsanaya ay suuragal tahay inuu ku qiyaamo ay suuragal tahay qof wanaagsan inuu iska jiro alle iyo rasuul yaqaano oo intuu taleefonkii xataa markay maamada u dhiibto tiraahdo haye lacagta maandhow inta iigu shub maxaa la yirahdaa haye ii hubi haddana xataa qof iska socda inay tiraahdo lacagtii ma ku jirtaa oo baaswaarkeeda ay siiso oo ay suuragal tahay inay ka baxda xaalado badan oo aan aragnay oon shaahid u ahayna way jirtaa oo haweenka dhinaca iyada ah dhibaatooyin badan u keenay marka waxaa kaloo dhici karta shaqooyinka qaar inay yacni ku cuslaadaan qofta haweenta ah maadaama ilaahay subxana watacaala uu raggii haweenka u kala sameeyey yacni xagga dulqaadka laba nooc oo xagga caatifada marka la yiraahdo ama xagga naxariista oo ninka ragga naxariistiisa ay ka gedisan tahay qofta haweenta ah xagga ad adkaysiga marka la yiraahdo ragga iyo haweenka isku adkaysi ma ahan oo way kala gedisan yihiin adkaysigooda ruuxba ilaahay meel ugu talagalay inuu ku adkaysto ragga waxaa suuragala meelaysan u adkaysan karin inay haweentu u adkaysato saas si lamid ah haweentana awood uma lahan waxyaabaha qaar ay ragga u adkaystaan inay iyada u adkaysato min xays alcaatifa haddii layiraahdo iyo xataa xagga xooga iyo jismigeeda iyo shaqada iyo siday wax u waajahaysa siday wax u xalin lahayd iyo arinta dadka ay kala tashanaysa dhibaato markii lasoo gudboonaato siday u wajahaysa iyo waxyaabahaasoo dhan marka waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka haweenka la soo gudboonaaday markii ay suuqa soo galeen ama shaqooyinka caadiga ay soo galeen oo macadaalikana wax badan hadeertaan aad u malaysid inay ayagii si baractical ah inta ula qabsadeen wixii ay fahmeen in badan oo ayaga ka mid ah oo aad isleedaha alla ilahay progress fiicanaa jira waa tahay aada umaadsan tahay in haweenku ay shaqeeyaan oo ay reerka wax ku soo kordhiyaan maxay ka macno tahay walaahi hadda haweenka sidoodaba adduunyada ilaahay raggii haween wuu abuuray isaan hore u sheegnana mar walbaba waa mutakaamilaan oo waa laba ruuxoo isdhammaystiraysa reer walbo ilaahay siiyey owlaad marka idar ay yihiin wiil iyo gabar ama gabdho keliya ilaahadu ku irsaaqo ama wiilal keliya ilaahay ku irsaaqo waxay ahaataba gabar walbo reerka ka tirsan waxay macno ku yeelan kartaa inay reerka wax kusoo siyaadiso qofka insaanka qiimihiisa wuxuu fahmi karaa markuu inta wax qabto oo waxqabadkiisa iyo nafcigiisa la arko gabadha runtii waalidkeedana waxay u tahay sharafay u tahay iyadana qiimo gaaray haysiinaysaa markay reerka wax kusoo siyaadiso dhiirigelinna way u noqonaysaa yacni qof dhanoo nool oo adduunyada joogto oo aan wax siyaadin lahayn oo reerkii ay inta wax bareen ama ay kusoo tacbeen inay wax barato oo ay dadaasho oo inay mustaqbalkii haddana qof iska fadhida ay noqoto yacni mar walbaba qofka inuu reerkiisa wax kusoo siyaadiyo dakhligu ma ahan in xataa suuqale la aado oo keliya hadda teknolojiyada waxayna siisay in qofka xataa isagoo gurigiisa jooga uu shaqayn karo oo maxaa la yiraahdaa waxna soo saari karo waxna qabsan karo oo gurigii dhexdiis ka shaqaysan karo bannaankii uu ka shaqaysan karo marka waxyaabo badan oo runtii nolosha casriga ah hadirtaan ay progress ka samaysaa jirta marka alcumuum in qofka insaanka uu wax soo siyaadiyo ruuxuu rababa ha ahaado rag iyo dumarba mar walbaba waxay kor u qaadaa tayada qofka insaanka ah iyo sumcadiisa iyo qiimaha isaga uu dareemayo iyo nafsiyan qiimaha uu yeelan karo ma isleedahay haweenka waxa ay kaalin muuqata ka ciyaareen masruufka reerka ah of course wax iska muuqda waaye annaga hadda soomaalida markii la fiiriyo wax la inkiri kara ma ahan raggeena nagu galab taagan oo taas u taagan oo ku leh haweenku kaalin muuqatay ka qaateen in maxaa la yirahdaa masruufka reerka ay kabaan bal waxaaba la dhihi karaa masruufka ugu badan hadirtaan sida qaalibka ah haweenka xaggeeda uu ka yimaadaa oo ayagu waxna gadaal ma marsadaan waxay ayagu shaqaystaan waxay asxaab ka helaan waxay qaraabo ka helaan wixii maxaa la yirahdaa ay si un siday rabaan ha usoo helaane ay keenaanba yacni waxay tahay midda ugu weyn oo ayaga ay reerkooda ku kabaan runtii way yar tahay gabar allayleh isleh naftaada un waxtaro lacagtan iyo waxaan aad samaynayso shaqooyinkan adiga nafsadaada un ha ku koobnaato cid ku fikiraysa gabdhaha inay aad u yaryihiin wax kasta waa iska jiraan mustaxiil ma ahan laakiin saan aragnay oo sida qaalibka ah gabdhuhu mar walbaba waxay u arkaan inay dukhri u tahay oo maxaa la dhahaa ay qiimo u tahay maxaa la yidhahdaa in ay reerkooda kabaan oo ay masruufkii iyo meel walbaba gabadha bimujarad ay soo weynaato ay soo bilowdo inay wax uun bilowdo oo shaqo ah isla markii yacni waxa ugu horeeya ay kabayso waa reerkeeda baynamaa wiilka laga yaabo in isaga transportationkiisa iyo waxaas iyo xataa hadduu nafci xataa u wareejiyo uu ka fikiro laakiin gabadha shilinka ugu horreeya ee soo gala mar walba reerkeeda ay ula soo noqonaysaa maxaa yeele waxay u aragtaa reerka inay sanad u tahay waxay u aragtaa reerka meeshay ka duulaysay oo laga dhiirigelinayay inay tahay marka haweenku inay yihiin maxaa layirahdaa masruufka lafdhabartiisa runtii waa wax muuqdo oo aan aad maxaa layirahdaa aan u taageersanahay boqolkiiba boqol aan isleeyahayna waa waxa keliya maanta looga soo gudbay dhibaatooyinkii iyo mashaakilaadkii wadanka ka dhacay allaha noo xifdiya haweenkeena
waa tahay waa mahadsan tahay ustaadi gabadhii marka ay hooyo noqoto oo ay caruur leedahay misna ay suuqii ka shaqayso sidee isugu maareyn kartaa marka ayaad isleedahay suuqa shaqada iyo caruurta
walaahi waa laba mas-uuliyadood oo aad u weyn maxaa yeelay midna waxaa laga fikirayaa jadiinkii oo yacni ilmahan aad korinaysid maxay cunayaan maxay ku noolaanayaan maxaa waxbarasho u noqonaya midna waxa waaye ayagii nafsadoodii korriimada aad ku haysay iyo waxa aad u raadinaysay yacni mas-uuliyadoodii ee tarbiyeyntooda marka waxay ku xiran tahay mar walbaba hooyada iyo iyada backgroundkeeda sida uu yahay oo aqoonta ay u leedahay yacni min xaysu tarbiya markii layidhaahdo owlaadda qiimaha ay u leedahay hooyada inay yacni mar walbaba ay maxaa la dhahaa xudnigeeda ay ku jiraan oo ay ka warhayso waxaad u malaysaa hooyooyinka badanaa inay duruuf u geynayso shaqada markii saa la yidhaahdo laakiin annagu dhaqankeena hadda soomaaliga markaan fiirino sida qaalibka ah hooyo walboo shaqaysa ilmaheeda kama tagto ma dayacdo waxaan naqaanaa yani dadku inay isla noolaadaan oo qaraabo ay guriga joogto ehel la joogo guryaha laisla degan yahay ijaarka oo kaleeto waxaa suuragal ah hooyadan haddii ay cid kala weyso waxaa arkaysaa hooyo ganacsata oo suuqa joogto ilmihii ku yaryaraa lasoo qaato oo ay hore usoo wadato oo ay suuqi keensato oo marka iyada hooyadii waxaa arkaysaa inta dhuxul ku gada hooyadii waxaa arkaysaa inta maxaa la yirahdaa dukaan yar uga furan yahay caruurtiina ay agteeda ugu ciyaarayso oo ay ka warhayso marka mas-uuliyadda iyada ah marka mar walbaba waxaa umalaysaa hooyada inay iyada dhexda u xiratay oo haddii sideedaba hadee mas-uuliyaadku ay farabataan waxbaa dayacma mararka qaar waxaa dhici karta inay ilmihii dayacmaan sax mararka qaarna waxaa dhici karta inay ilmihii u badato oo uu ganacsigeedii wixii kasoo geli lahaayo faa'iidadii badneed ay ka dayacnto oo intay rajeynaysa inkeer ay soo gasho marka itdependis mar walbaba hooyada dhinaca ay u badato haddii marka iyada miisaankeeda u bato xaggii ilmaha iyo kawarhayntoodana waxay noqonaysaa wixii ajadiinka u raadinaysay ee usoo xaroon lahaa inay waxyar noqdaan oo intaas ay ilaaheeda ku tala saarato haddii yacni ay dhinacii maxaa layirahdaa suuq ay u badatana ilmihii tarbiyadooda inay yacni si uun uga gaabiya haddii aan la helin habreer guriga joogto oo kale ama mararka qaar sida badan waxaa dhacdaba gabadha inay hooyadeed xataa la nooshahay oo maasha allah marka iyada tarbiyada wax uga qaad marka waxba uma dhibayso waxaa dhici karta zawjkeeda inuu zawj saalix yahay oo ilmaha uu dhinac ka hayo oo tarbiyadii dhinac kala hayo arintaa iyada uu ku saacido iyada nafsadeedana waxaan dhihi karnaa marka iyada ah kaalinta ay kasoo dhalaali karto aaday u fiicnaanaysaa maxaa yeele wax ka dayacmaya ma jiro labadii mas-uuliyadba tii ay aaday oo jidin raadiska ahayd iyo tii ay guriga uga tagtayba waxay helaysaa cid ka saacida oo maxaa layihahdaa oo ilmihiina waalid u ah ama walaal weyn u ah oo hayn kara ama qaraabo lagu kalsoon yahay ah dhinacii kalena ay shaqadeedii ay ka qabsato guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka tusmada toddobaadka waa cabdiraxmaan maxamed cali iyo bahdii barnaamijkoo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo